Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Macalin ayaa booqday xarunta maamulka xogta dowladda Shiinaha waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xarunta oo wasiirka warbixin ka siiyay adeegyada ay bixiso iyo kaalinta ay ku jirto dowladda Shiinaha. Xaruntan oo ah xarunta ugu weyn dowladda Shiinaha ayaa waxa ay ka shaqeysaa xogta dowladda Shiinaha, la socodka kaabayaasha dhaqaalaha ee dowladda, fulinta barnaamijyada qaranka ee elektarooniga ah, adeegyada dijitaalka iyo isku xirka shabakadaha guud ee waddankaasi. Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Soomaali ayaa sheegay in booqashadan ay ka faa'iideysan doonaan si gaar ahna adeegyada dowladda dijitaalka, waxaana meel fiican wasaaraddu u maraysaa geedi socodka fulinta dowladnimo danabeysan iyo siyaasadda dijitaalka oo loo dhan yahay. Xaruntan wax badan ayaan ka kororsanay waxaana sharaf ii ah in adeegyada dijitaalka ee danabeysan ay muhiim u tahay fududeynta shaqo maalmeedka loo qabto bulshada, ayuu yiri Wasiir Maxamed Soomaali. Ugu dambeyn, wasiirka ayaa warbixin guud ka siiyay mas'uuliyiinta xarunta halka ay dowladda Soomaaliya u mareyso barnaamijka dijitaalka iyo adeegyada Government waxa uuna ugu mahadceliyay sida maqaam kale ay u soo dhaweeyeen. Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in ay yeelato sharciga dhawrista xogta qaranka iyo dhismaheeda oo ay ka howlgalaan shaqaale u diyaarsan ilaalinta xogta qaranka.